wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo gabagabaysay aqoon isweydaarsi ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta nidaamka xabsiyada kaas oo maalmahani kismaayo uga socday dad laga soo kala xulay qeybaha kala duwan ee bulshada intii uu aqoon isweydaarsigu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa hanaanka midaysan ee kormeerka xabsiyada iyo sidii loo heli lahaa aragtiyo iyo talooyin hufan oo ka yimaada bulshada qeybaheeda kala duwan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir qaanuuni ayaa ka warbixiyey waxyaabaha muhiimka ee aqoon kororsiga iyo kulanka lagu soo xirayeyba ku saabsanaa oon iska kaashanayno hay-adda kaala aynu ku lafagurayno hagahaas oo ku saabsan tababarada loo qaban doono hadhow bahda cadaaladda iyo ciidamada asluubta iyo dadka ka shaqeeya arrimaha xabsiyada run ahaantii iyadoo hagahan loogu talagalay inuu ilaaliyo dhammaan xuquuqda aadanaha ee ku saabsan arrimaha xabsiyada iyo maxaabiista yoolkeenu waxa waaye hagahan waxaa weye lasoo diyaariyey in aynu dood iyo falanqeyn ka yeelano afkaarteenna ku darsanno aaraadeenna ku darsanno uusan noqonin wax keliya lasoo diyaariyey isaga oo si waxa weeye loo falanqeyn doono cutub cutub koox walba dood fiican aan ku heli doonno halkan insha allahu tabaraka watacaala maanta aynu wax ku darsan doonno hagahan maadaama uu noqon doono hadhow hagaha lagu tababari doono bahda cadaaladda qeybaha bulshada iyo dadka dhammaan u ololeeya arrimaha xuquuqda xabsiyada iyo maxaabiista sida aynu in badan ka dhawaajinay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland waxaa muhiim u ah ilaalinta xuquuqda maxaabiista iyo horumarinta run ahaantii ciidamada asluubta iyo xabsiyadaba nidaamyada xabsiga inay noqdaan nidaamo casriya la jaan qaadi kara shuruucda waxaa weye dalkeenna u degsan oo ah qofka maxbuuska ah laftirkiisu inuu xuquuq leeyahay marka waxaa loogu talagalay in hagahani uu noqdo hagihii kor loogu qaadi lahaa aqoonta sharci iyo khibrad ee dadka ka shaqeeya ama la tacaamula maxaabiista oo iskugu jira laamihii cadaaladda dowladda sidoo kale hay-adaha arrimaha bulshada ee run ahaantii u qareema arrimaha xabsiyada waxaan ku faraxsanna halkan inay fadhida hay-adii baak oo kale oo aad iyo aad noogala shaqaysadaanhay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka sidii loo horumarin lahaa xuquuqda aadanaha ee maxaabiista run ahaantii halgan nafeed oo iyo halgan lafdhabar leh dhafdhabar lafdhabar adeegeen oo lagu dadaalayo sidii loo horumarin lahaa xuquuqda aadanaha ayaa nagala shaqeeyeen hadday noqoto tii maskaxaan hadday noqoto tii aqoon ahaaneed hadday noqoto tii jir ahaaneed wasaaradda cadaaladda ah ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo la doonayo in lagu horumariyo nidaamka xabsiyada sidoo kalena dadka la baro muhiimadda ay leedahay ilaalinta xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin maxaabiista xabsiyada ku jira